إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله الله سبحانه وتعالى خالق آه أضومها أبو ريت شرسيي dantoodiiyo waxay ku hagaagayaan adduun iyo aakhiro cid uga xog ogaalsani aanay jirin waxa uu ugu dhammaystiray kitaabka qur-aanka ah waano iyo talo wuxuu ilaahay addoomaha amray wax kastoo adduunyadooda iyo aakhirooda ay ku hagaagayso waxaa rabbi u diiday wax kastooo sabab u noqonaya fasaad iyo dhibaato ku dhaca noloshoodan adduunya ama noloshooda aakhiro ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay dadka muslimiinta ah aadaabta iyo akhlaaqda wanaagsan iyo sida dhammaantoodba ay u wada dhaqmayaan waxaa ka mid a aadaabaha ilaahay subxaana wa tacaala dadka muslimiinta uu baray ee ugu sheegay fi lqur'aani alkariim aadaabta ilaahay uu ku sheegay fii qowlih waida jaaahum amru min almni aw alkhawfi adaacuu bih wlow raduuhu ilى الrasuuli wailى uli اlأmri minhm lacalimahu اladina yastanbituunahu minhm rabbi subxaanaه wa tacaala aayaddan qur-aanka wuxuu kaga waramayaa dhaqan wanaagsan oo dadka qaarkood aan ay lahaayeen dadkaasi oo ahaa kuwa iimaanko aanu qalbigooda degin diintuna aanay ku duxin dhaqankaasi waxa uu ahaa marka arrin weyne ay la soo daristo dadka muslimiinta ah sida in ciidan la diro ciidankaasi uu guulaysto ama la jebiyaba intaa dadka talagaleenka ah ee ahlu ra'yi waalcaqli ah ahlu diini waaliimaan aanay masalada ka hadal go-aanka saxda ummadda anfacaya inta aanay sheegin ayay talada ka boobi jireen kuwaasi warkana waa faafin jireen waxaana dhici jirtay warkaa faafintiisa inay ka dhalato dhibaato ummadda kusoo noqota diinteeda iyo adduunyadeedaba kuwaasuu ilaahay subxaana wa tacaala aayaddan qur-aanka uu ku dhaleeciyey marka uu yimaado war ku saabsan nabadgelyada ama baqaha ku saabsan waxaa la mida siday yidhaahdeen culamaau tafsiir arrimaha masaalixda iyo danaha guud ee ummadda ku saabsan ee u baahan inay iska arkaan oo ay ka tashadaan inta ummadda danteeda iyo wanaaggeeda ka talinaysa ilaahayna uu siiyey aqoon iyo talo iyo ra'yi ay ku kala soocaan waxa ummadda dan u ah iyo waxa ummadda dhibaato ay kaga imanayso rabbi subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa arrimaha noocaas ah dadka qaarkood markiiba inay faafinayaan oo ay sheegayaan oo dadkii ahayd inay go-aanka fiican ka gaadhaan baahinteeda iyo faafinteeda iyagu ay ugu horeynayaanba ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay sidaa ay yeeleen si sax inaanay ahayn aadaab iyo dhaqan fiicanna inaanay ahayn dhaqanka fiicanina uu yahay iyo danta ummaddu waxa ay ku jirtaa in talada loo daayo cidda ahlu ra'yiga ah cidda talada rogrogaysa cidda isu miisaamaysa almasaalix walmafaasid waxa dana iyo waxa dhibaato ah waxa daw iyo waxa dawdarro ah cidda soo saaraysa mowqifka saxde ay tahay arrintaa ummadda la soo daristay in laga qaato oo laga istaago kuwa haddii loo daayo iyagu marka ay ka shawraan ay ka tashadaan ee ay rogrogaan iyada oo niyadoodu ay tahay iyo qasdigoodu ummadda wanaaggeeda inay ka taliyaan oo qura waxay ogaanayaan marka koobaad warkaasi horta ma jiraa oo warkii intaan la faafin bay hubinayaan war jira inuu yahay iyo in kale marka ay u caddaato warkaasi war jira inuu yahay waxa ay ka qaadanayaan mowqifka saxda ay tahay in laga istaago ee maslaxadda iyo danta guud ee ummadda laga bilaabo diintooda lagu xigsiiye adduunyadooda ay ku jirto saa saxdi waa sidaa ilaahay u sheegay haadaa adabun adaba allahu bihi lmu'miniin waa aadaab ilaahay uu ku edbiyey dadka mu'miniinta ah waxaynu aragnaa maanta in badanna arrinta noocaasa manaabirta waan ka sheegay sanado tiro badan oo kala dambeeyey ayaa mimbarkan iyo kuwo kaleba arrintaan ka sheegay waana arrin shareeco ah waana arrin diin ah waana xukum ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka uu ku sheegay sida aada maqasheen waa arrin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa uu kula teliyey waa arrin ay ku dhaqmi jireen alkhulafaau araashiduun kuwii nebiga talada iyo hogaaminta ummadda uga dambeeyey ee xukunkooda iyo hogaamintooda lagu badhaadhay diin ahaan iyo adduunye ahaanba ma maaha arrin isla bedbedelaya siyaasadaha dowladaha iyo marba cidda meesha talada haysa wax xukumaysa dadka ayaa isbedbedela shareecadu halkeeda ayay fadhidaa haddaad aragto cid isbedbedelaysa hawadooday raaceen ee ma aha shareecadu inay isbedbedelaysa shareecada hal mar buu ilaahay soo dejiyey waa dhici kartaa qofka in arrin mar uu si ula muuqdo kadibna ay u muuqato arrintaasi inay khalad ahay taana waxaa lagu garanayaa qofku inuu sheego sidii hore inay khalad ahayd oo ka kacay tahay sida saxda ilaahay uga diin dhiganayaana inay tahay sidan maanta uu ku hadlaayo ayuha almuslimuuna cibaad allah aayaddaa qur-aankii waxay tilmaamaysaa laba qodob oo muhiima qodobka koowaad wuxuu yahay war oo dhan iyadoo ay tahay in la yska hubsado warka ummadda danteeda guud nabadgelyadeeda iyo horumarkeeda iyo masaalixdeeda raad ku yeelanaya si gaara in loo hubsado weeye taasina waxay ku imanaysaa cid waliba inaanay baahin oo tiifiyada iyo idaacadaha iyo websaydada iyo wargeysyada wax lagu qoro cid waliba inaanay la soo istaagin oo aanay ku dhigin ee sidaa ilaahay aayaddaa uu ku sheegay loo daayo warka sheegistiisa ama sheegisla'aantiisa ila warka laftiisa waxay tahay in laga fiirsado ma in la sheego ummadoo dhan la gaadhsiiyaabay dantu ku jirtaa mise in laga aamuso oo warkaa aan la baahin taasina waxay u baahan tahay inay jirto cid kooban oo ahlu ra'yi wa caqlin wa diinin ah oo arrintaasi rogrogta dabeetana sida danta iyo maslaxadda ummaddu ay ku jirto yeesha iyagoon marnaba aan ka tegayn la tashiga ummadda sida ilaahay uu amray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam washaawirhum fi lamr faidaa cazamta fatawakal cala allah arrinka labaad aayaddan ay noo tilmaamaysaa waxa uu yahay warka hubsiimadiisa marka laga yimaado haddii ay caddaato warku inuu been yahay halkaasa arrinkiisa lagaga hadhayaa dadkana in la gaadhsiiyo la baahiyaa ma bannaana oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku daray dadkii la tusay qabrigooda lagu cadaabayay qofkii la jeexaayey qowlalada ee la jeexaayey labada dul ilaa qadaadka labada indhood ilaa qadaadka ciqaabkaa waxa uu ku mutaystay malaa'igtu waxay nebi maxamed ugu sheegeen inuu ahaa qof been sheega oo beentiisaasi ay mashriq iyo maqrib gaadho meelo fara badanna waxa weeyaan ay ku baahdo warkii haddii ay noqoto inuu jiraba ama war farxad leh ha noqdo ama war naxdin leh oo dhiila xambaarsan ha noqdo waa in loo daayo warka baahintiisa iyo baahin la-aantiisa iyo mowqifka saxdee laga qaadanayaba cidda ilaahay talada iyo hogaaminta ummadda muslimiinta u dhiibay ee ah qof madaxa oo muslima iyo cidda isagu tala uu bido ee arrimahaasi waxa weeyaan u kala tashado maanta waxaynu aragnaa xaalka ummaddeennu aada buu u khilaafsan yahay aayadda qur-aankii macnaha ay tilmaantay wax allaaliyo wixii war soo baxa inta aan la hubsan ma runbaa mise waa been ayay dadka oo dhammi isu dhiibdhiibaan mid waliba wuu ku warramaa qaarna way ka baayac mushtaraan kuwo kalena waxa ay ka dhigtaan mawjado danahooda gaarkee siyaasadeed ay u fuulaan iyagoon ummadda marnaba aanu danayn ahayn oan eeg ahayn danta ummaddu waxa ay ku jirto waxaa kaleynu aragnaa warki xataa haddii uu run yahay dadka oo dhan oo ka wada warramaaya mowqifka ay tahay in laga istaago waxaad arkaysaa guurtidii iyo odayaashii ay ahayd wararka noocaasa inay qabtaan cidda talagaleenka ah hoggaaminta ummadda haysana inay kula noqdaan oo ay ka siiyaan talada fiican ee ay arkaana u muuqata oo tiifiyada la soo istaagaya oo iyagu madaxdii talada hayse uga horreynaya wararka noocaasa iyagoo hubsan inay baahiyaan xataa haddii ay jiraan inay iyagu go-aamay iska sheegaan wadhahdaan sidaa waa in la yeelo waxaa waa in la diido waxaa waa in la ogolaado waa in la dagaalamo dagaalka waa in la joojiyo oo nabad la qaato waxaad arkaysaa warbaahintoo iyaduna sidaa yeelaysa waxaad arkaysaa dad fara badan oo siyaasadda waxaan lagu sheegay ku abtirsanaya oo iyaguna sidaasi yeelaaya oo go-aama yeedhinayaba dadkii taladu gacanta ay ugu jirta intaana arrinkii kaba hadal mowqifka saxda ay tahay in laga qaatana aanay sheegin waxaad arkaysaa dhallinyartii oo faaqidaaya waxaad arkaysaa dumarkii oo yar yar iyo waaweyn falanqaynaya waxaad arkaysaa ummaddii oo dhan oo siyaasad ku mashquulshay oo war laga yaabo inuu been yahayba ku murmaysa oo qaar ay isku laynayaan oo gacan ay isula tegayaan qaar ay isku xanaaqayaan oo iscaayayaan qaar ay isku nacayaan ay ku kala tegayaan oo ay ku kala go-ayaan waxaad arkaysaa ummaddii oo talada ciddii lahayd qof waliba uu doonaya inuu ka marorsado oo isagu go-aanka uu u arka inuu sax yahay isagu uu yeedhiyo oo u idhaahdo kaasi ha la qaato go-aankaasi ha la gaadho ayuha almuslimuuna cibaad allah kul hada mukhaalifu likalaam illah walikalaami rasuuli illahi sala allahu calayh wasalam waxaasoo dhami waa wax hadalkaa ilaahay aada maqasheen khilaafsan waa mid khilaafsan axaadiidii nebiga calayha afdalu salaati watasliim muslimiin miyaynaan ahayn kitaabkeennu miyaanu qur-aanka ahayn rasuulkeennu miyaanu muxamed ahayn calayhi salaatu wasalaam waddadeennu waddadii rasuulka miyaanay ahayn diinteennu ma diinta maraykanka ah mata ingiriiska iyo faransiiska ah sidaa waxaa dhigaysa diimaha ay kuwaasi samaysteen ee wax ilaahay uu soo dejiye aan ahayn in talada ummadda cid waliba ay maroorsato qof walibana ra'yigiisa uu ka dhiibto qof walibana uu noqdo muxallil falanqeeya inuu noqdo faaqidaaya oo ka hadlaaya mowqifka ay tahay arrinkaasi in laga qaato haddaynu muslimiin nahay waajib waxa inagu ah ilaahay sharcigiisa subxaana wa tacaala ayaa xukumka iyo siyaasadda madaxda iyo ururada ragga iyo dumarka yaryar iyo waaweyn guurti iyo baarlamaan dowlad hoose iyo mid sare dhammaantoodba ilaahay baa xukuma in ilxukmu ilaa lilah midnaba uma bannaana inay ka tallaabsadaan oo cid kale xukumka ay ka qaataan waa mid lala yaabo walaalayaal halka maanta muslimiinta in badan arrinkooda uu maraayo maanta marka qodobadaa laga hadlo ee qof daaciye ama sheekhi khudbad uu kaga hadlo ama muxaadaro uu kaga hadlo ama dersi uu kusoo hadal qaado ee warkiisu dadka uu gaadho dad fara badan oo diinta aan aqoonu lahayn ayaa arrinta noocaasa tacliiqinaya oo faaqidaad daba dhigaya waxay odhanayaan sheekhu siyaasadda iyo diinta ayaanu kala garanahayn waxaan laga hadlayaa waa siyaasad isaguna diin buu ka hadlay labadaasina shaqo iskuma leh dadka sidaa odhanayaa waxaanay ogeyn hadalka ay ku dhawaaqeen inuu yahay hadal halis ah inuu mabda'aasi yahay mabda'u lcalmaaniyiin in la yidhaahdo xukumka iyo talada iyo hogaaminta iyo qaabka ay u dhacaysa iyo waxa laga yeelaayo iyo diintu labay kala yihiin hadalka noocaasi waa hadal gaalnimo ah waa hadal ka hor imanaya hadalka ilaahay xukum oo dhan ilaahay baa la buuhi ilaahay afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun allah baa caalamkan abuuray waxa jooga o dhan ilaahay baa arsaaqa waa milkigiisii oo ilaahay isaga ayaa leh ilaahay isaga ayaa xukuma qadarkiisu ku xukumaa sharcigiisa ayay tahay in lagu xukumo sida ilaahay u yihi isagoo la hadlaya nebi maxamed wa an ixkum baynahum bima anzala allah waxaad ku xukumtaa wixii ilaahay u soo dejiyey waa kuma qofka muslima ee shahaadanaya odhan kara waxyaabaha qaarkood baa xukumka ilaahay ka baxsan oo dabadda ka ah oo diinta aan lagu miisaami karin oo xukumka uu leeyahay shareecada aan laga soo saari karin ee laga baadi doonayaa diinta maraykanka dimuqraadiyadda la idhaahdo iyo ta ingiriiska iyo faransiiska iyo kuwa la midka ah ee calmaaniye la idhaahdo macnaheedu yahay diin la-aan oo nolosha iyo diinta labada in la kala faquuqo oo la kala saaro ah ittaqu llaha ayuha almuslimuun ilaahay ka baqa muslimiinay waxaad ku hadlaysaana ka fiirsada hadal gaalnimaha iskaga hadlin adigoon aqoon aan lahayn iyadoo maanta aaduu kuula fudud yahay maalin baa iman doonta su-aale lagaa weydiiyo jawaabtuna aada iyo aaday kugu adkaan doonto nabiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam haddaynu nahay dadka muslimiinta ah tala aada u qiimo badan buu ina siiyey taladaasoo ah arrinka xukumka hogaaminta iyo maamulka mawaaqifta arrimaha soo dariya laga qaadanaayo in ummadda inteeda kale ay uga dambeeyaan cidda u talisay hogaamisa iyagana ay ka sugaan mowqifka saxda ah iyagana aanay waxba u yeedhin kii talahaya fiican ama arrintu ay si ula muuqato waajibkiisu ma aha inuu warbaahinta istaago oo ummadda u geliyo khilaaf iyo khalkhal iyo buuq iyo wax keenaya isnac iyo colaad iyo ummaddu inay kala irdhowdo waajibkiisu waa sida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku taliyey ninka doona inuu la taliyo qof madaxa oo muslima falaa yubdihi lahu calaa niya iyo aanuu si muuqata ugu sheegin haddii warbaahin lala soo istaagay waxa hadhay waa maxay walyakhlu bihi ha la gooni noqdo xafiiskiisa ha la galo gurigiisa ha ugu tago warqad ha ugu qoro xidhan oo cid ha ugu dhiibo laakiin yaan warbaahinta la soo istaagin ayuha almuslimuuna cibaad allah nabigeennii moxamed calayhi salaatu wasalaam arrinkaa isagoo adkaynaaya saxaabada ballan baabuu kaga qaaday waxaa fii shariicatina loo yaqaano albayca cubaada ibnu saamit radia allahu canhu abulwaliid wuxuu ihi sida bukhaari iyo muslimba ay wariyeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu bayca nagaga qaaday arrimo badan buu sheegay waxaa ka mid a wa an laa nunaasica almra ahlahu talada cidda haysta inaanan kula murmin oo aanan ku qabsan oo annaguna cidhifkayga iyo dacalkayga aanan qabsan oo aanay noqon taladii ummaddu mid la kala jiidjiito oo qofkii madaxda ahaa iyo shacabkii uu talinaya qaar ka mida ay kala jiitaan oo kala jiidadkaasina uu noqdo mid warbaahinta laysu mariyo oo khilaaf iyo khalkhal iyo colaad iyo nacaybshiiyo ummadda dhex dhiga munaasacatu almr waxaa ka mid a oo munaasacatu walaat wulaati alamri waxaa ka mid a in taladii iyadoon iyaga weli ka soo bixin looga horeeyo hortoodba laga hadlo arrinta noocaasi ahi taa nebigu uu diiday saxaabada uu ballan kaga qaaday inaanay samayn ayay ka mid tahay waxaana arrintaasi ay furaysaa wadda xun waddadaasoo ah in ummaddiiba madax ay wada noqdaan hadda bal yaa inoo taliya qof waliba wuxuu u hadlayaa sidii madaxweynaha ee cidda inoo talisa waayo ma warbaahinta inoo talisa ma siyaasiyiinta mucaaridka sheeganaya inoo taliya ma odayaasha tiifiyada taagan baa inoo taliya ma dumarka inoo taliya iyaguna sidaasoo kale masaalixdii iyo danihii guuda ummadda cid walba uga horeynaya ka hadlaaya cidda inoo talisa waayo dadku waxay odhanayaan madaxweynaha iyo cidduu isagu igmaday baa inoo talisan hadday noo taliyaan talada iyaga aynu dayno wixii tale aynu haynana iyadoo lilaahi ah oo ujeeddadeennu ay tahay ummaddani horumar diineed iyo mid adduunyaba inay gaadho iyaga aynu sheegno sidaa lagu socdaa ee madaxduna noocay doonayaanba ha noqdaane war waloo soo dhacaba ummadda ay u sheegayaan ummaddana in badanoo ka midi warka baahintiisa madaxda ay uga horeynayso mawaaqiftii iyo axkaamtiina ay siiba dhiibayaan madaxda hortoodba arrinka noocaasii khalkhal buu keenaya iyo fasaad waana mid inoo muuqato taasi maanta waxa laynagu yidhi oo laynaga dhaadhiciyey shareecadeen iyo diinteedana diinteennana aan ka mid ahayn dowladda mucaaridnimaa lagu toosiyaa hada laysa min diin illah dowlad mucaaridnimaa lagu toosiyaa hada min diin اlamerikan wa min diin اlingiliis wa min diin اlfaransiyiin hada laysa min diin illah dowlad nusxi baa lagu toosiyaa wixii wanaagsan in lagu adeeco wixii xunna in lagala taliyo looga nasteexeeyo iyadoo loo marayo waddada sharciga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay imisay mucaaradnima soo socotay laga bilaabo maalintii dowladi waddankan ay ka dhalatay cid baa mucaarid ku ahayd cillada iyo daliilkay sheeganayeenna wuxuu ahaa dowladdu haddaanay helin mucaarid adag mucaarid adagoo godoloolooyinkeeda soo bandhiga oo tiifiyada la soo istaaga oo warbaahinta kale ka baahiya oo ku qora jaraa'idka dowladdu hagaagi mayso taasaa dowlad lagu toosiya innagu haddaynu muslimiin nahay diinteennu taa dhigi mayso ta laysku toosiyana taa diinteennu inoogumay sheegin waxaa lagu toosiyaa aacatun fi lmacruuf wa nusxun fi lmunkar aw can ilmunkar wanaag in lagu adeeco wixii wanaagsanaa laga hor iman maanta waxaad arkaysaa dadka in badani dano kaley leeyihin xataa wixii wanaagsana ayay magac kale u bixinayaan suuro kale iyo weji kale ayay u dhigayaan wixii wanaagsan oo iyaguba ogin inuu wanaagsan yahay ayay xataa mucaarado iyo siyaasado kale ay ka dhex muujinayaan wixii xumaana hadalkiisaba daa waa taa la baahinayo meel walba lala taagan yahay alwaajibu waa aacatu fi lmacruuf wanusxu can ilmunkar waa wanaagga in lagu adeeco madaxda wakhtigay doonayaan ha joogaan kuwii horena saasaan odhan jirin ka maanta joogana intaasun baanu leenahay haadaa diin ullahi natabichu diintii ilaahay weeyaanoo ay tahay inaynu raacno kuwa ka dambeeya muslimiintaee talin doonana intaasun baynu leenahay hada amru laa yatahayar wa manhaju laa yatabadel waa diintii ilahi oon isbedelahay waa manhaj iyo waddo saxoo nebi maxamed aynu ka dhaxallay oo marnaba aan doorsoomahayn ayuha almuslimuuna cibaad allah mabda'an calmaaniga ah ee dadka qaarkood haddii la weydiiyo lo odhanma calmaani baa ta odhan acuudu billaah muslim baana isaan calmaani u ahay haddana camaliyan aynu dabaqayno oo loogu dhaqmaayo oo dadka hadalladoodii ka muuqanaya ficilkoodii iyo dhaqankoodii ka muuqanaya oo marka arrimaha xukumka wixii ku saabsan diinta loo bandhiga ee odhanaya arrinkaasi arrin sheekh aduu kutubtaada iska dhig khudbadahaaga iska jeedo dadka jannada iyo naartiiya uga sheekee arrinkani waa arrin siyaasiyeed oo siyaasiyiintay tahay inay ka hadlaan wa hal isiyaasiyu ila alcaalimu biddiin siyaasad saxa siyaasaddu waa hogaaminaya maamul siyaasad saxa ma cid kalea taqaanaba diin qofkii garanaya ayuunbaa garanaya cid kaloo dhami siyaasadda ay sheegtaan waa siyaasadda sharciga khilaafsan waana siyaasatun shaytaaniyatun ibliisiyatun imriikiyatun britaaniyatun yajibu calaa kulli muslimin an yabtacida canha waa siyaasad shaydaan oo ibliis waa siyaasad gaalo oo ay tahay qof kastoo muslimi inuu ka fogaado ilaahay ha laga baqo arrimahoo dhanna shareecada iyo diinta ha loo soo celiyo culimadana ha la weydiiyo wixii ay ilaahay kitaabkiisa iyo sunnaha nebiga ka sheegaanna ha laga aqbalo ha lagu adeeco aqulu qawli hada wastaqfir allah li walakum alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala alaalimiin uma asalaatu wasalaamu cala cabd illahi warasuulih muxamadi wacala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kaiira xadiidka culimada qaarkood ay xasan ku sheegeen waxaa nabigeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam laga wariyey inuu yidhi min xusni islaami lmari tarku maa laa yacniih xadiidka uu muslim wariyey can abi hurayra wuxuu nabigeeni maxamed yihi ixris calaa maa yanfacuka wastacin billah qofka muslimkaa islaamnimadiisa wanaaggeeda iyo quruxeeda waxaa ka mid a wixii aan isaga khusayn inaanu ka hadal kana shaqayn waayo wax dantiisaabay ka mashquulinaysaa oo hadal kastoo aan dan ku ahayn mid dan ku aha buu meesha ka saaraya shaqo iyo camal kastoo aada qabataana oo dan diineed iyo adduunyaaani kugu jirna mid dan ku ahayd ayuu ay ayaa shaqadaasi ay barabixinaysaa nebi maxamed wuxuu uhi ixris calaa maa yanfacuk war wixii nafciya waxtarkuule ku dadaal shacabka waxaan leeyahay wixii waxtar inoo lahaa ayaa maanta aada u badan in badanna ay dayacanta diinta barashadeedii baa dayacan dad badan wax kala daayo salaadoodaaan sax ahayn halkii ay salaadooda ka baran lahaayeenna wax kalay baranayaan ama ka sheekeynayaan ama faaqidayaan oo dana adduunye mid diineed midima midina aanay ugu jirin adduunyadeennii baa dayacan oo khudbaddii orwanayay kaga warannay biyo la-aanta wakhtiyada jiilaalka ina soo waajahda iyo biyo dhaamiska dhaca iyo biyaha roobka ilaahay uu inoo shubay nicmo ilaahaya ee aynaan ka faa'idaysanahayn waxaynu ogsoonahay waxaa waddankeenna lagu cuno badankiisu wax dabadda laga keenay weeye waxaanay ahayd inaynu beeranno dhulka ilaahay na siiyey biyaha ilaahay noo shubayna aynu kaga faa'idaysano oo aynu iskunfillaansho ka gaadhno xagga quudka waayo man laa yamliku quutahu laa yamliku qaraarah qof aan quudkiisii haysan oo aan la soo baxahayn qaraarkiisa iyo go-aankiisana ma laha cid kale arrinkiisa hagaysa oo darawalinaysa marba meesha ay u jeediyaan ayaan u jeedsanayeen waana sida marar fara badan xaqiiqadu ay tahay ayuha almuslimuuna cibaad allah warka danta iyo maslaxadda guud ee ummadda ku saabsan xukunka iyo hogaaminta la xidhiidha in dadka madaxda laftoodu ay ummadda uga waramaan sax ma wada aha madaxda laftooda waxaa raadaysay hadalka la odhanaayo muxuu la aamusany muxuu hadli waaye muxuu shir jaraa'id u qaban waaye ummadda waa in loo waramo laa mar walba ummadda in loo warramo sax maaha warka qofka madaxdii u arko ummadda danteedu inay ku jirto sheegistiisa ayuunbuu sheegi karaa warka aanay ummadda dani ugu jirin ee dhibaata ay ugu jirto inuu sheego uma bannaano isaga laftiisa dadkuna inay ka dalbaan maaha xataa warka sheegistiisa danta ku jirta iyo dhibaatada ka dhalanaysa ay siman yihiin ayaanu qofka madaxdii sheegi karin sida ay tilmaamaan ahlulcilmigu raxmat ullaahi calayhim ummadda kalena way nagaa sheegnay iyagoo maba aha inay warka sheegistiisa iyo mawaaqifta laga qaadanayo madaxda ay uga horeeyaan oo taas waa mida shareecadu diiday ciddii tala haysaan iyagaa u tagta baynu nidhi haddii sidaa la yeelo mafaasid baa ka dhalanaysa cabdullahi ibnu cabaas radi allahu canhu wuxuu sheegay see bukhaari uu saxiixiisa ku wariyey inuu nin yidhi iyadoo mina la joogo cumar ibnu lkhaaab oo amiirkii muuminiintiina halkaa uu joogo xajkaasina waxaa xajkii u dambeeyey cumar uu xajiyey radia allahu canhu nin baa wuxuu yidhi hadduu cumar geeriyoodo hebel ninka la idhaahdo anuu markiiba beeca la gelaya cidaan tala weydiinaya iyo cidaan arrinkaa kala tashanaya toona ma jirto markiiba hebel baanu gacanta u dhiibaya amiirulmuuminiin uu yahaan beeca kula gelaya cumar ibnu khaaab buu warki gaadhay cumar ibnu khaaab radia allahu canhu wuxuu yidhi caawa ayaan dadka xajka ama mino joogoo dhan isugu yeedhaya waanaan u khudbadaynaya waxaanan uga digayaa kuwa doonaya taladooda inay maroorsadaan oo ummaddii oo aan tashanba oo ahlulxalli walcaqdigeedu aanu isla eegin ninkii madaxda hadduu dhinto cidda hogaaminta ummadda uga dambaynaysa kuwa doonaya inay talada maroorsadaan iyagu go-aan ay iska gaadhaan kuwaasaan ummadda uga digayaa buuli cabdullahi bnu cabaas radi allahu canhu talo qiimo badan buu siiyey cumar ibnu khaaab cumarna isagoo aada uga weynaa taladiisa waa aqbalo waa qaatay waayo maslaxadiiyo dani inay ku jirtaabuu arkay dhibaato iyo hagardaamana lagaga badbaadayo cabdullahi bnu cabaas wuxuu yidhi sidaa ha yeelin amiirkii muuminiinta waayo meeshan cid waliba way isugu timi dad fara badan oon aqoon lahayn oo diinta aan aqoon u lahayn ahlu ra'yina aan ahayn oo talagaleedna aan ahayn ayaa halkan ka buuxa marka dadka isugu yeedhana kuwa dadka kala garbinaya adiga kuugu soo xiga iyagay noqonayaan marka waxaan ka baqanayaa haddaad ummaddaasoo dhan arrintaa halistaa warkeeda aad dhex dhigto waxaan ka baqanayaa in si kale loo fahmoba oo arrintaas sideetana mafsada iyo dhibaata ay ka dhalato arrinkaa la suga intaad madiine ku noqonayso oo aada u tegayso culimadii ummadda nebi maxamed iyo ashraaftii iyo ahlu ra'yigii marka iyaga u sheeg iyagu si khaldanna u fahmi maayaan meel xunna ula kici maayaan talada fiicane ummadda danteedu ay ku jirtee dadka noocaasa lagaga hortegi karo ayay ku siin doonaan cumar radia allahu canhu taladaasi uu qaatay innagana maanta waxaa waajib inagu ah talada noocaasiya inaynu qaadanno oo warkan la tabinayo ee cid walba loo sheegaayo ee waxaa ka dhalanayana aynu maqlayno aynu arkayno in laga waantoobo ayaa waajib oo shareecada ilaahay subxaana wa tacaala dadka ay xidho waxaa waajiba inaan war kasta la sheegin oo aan la tabin iyadoon la hubin ma runbaa mise waa been iyadoo aan laga fiirsan oo aan la rogrogin sheegistiisa talow maxaa ka dhalanaya ayuha almuslimuuna cibaad allah waxay nahay dad ilaahay ku sharfay islaamnimo rabbi iimaanuu ku qurxiyey waajib waxay nagu ah madax iyo inta loo taliyaba dadka kala duwan noocyadooda oo dhan inay noqdo inay noqdo dad mukhlisiina diintooda daacad u ah wanaaggeeda iyo kor noqoshadeeda hadafkooda uu yahay dad daacad u ah dalkooda dad daacad u ah dadnimadooda iyo sharaftooda dad daacad u ah ummadooda oo wanaaggeeda ka talinaaya oo iyagoo dano kale leh aan muujisan ahayn inay ummadda wanaaggeeda iyo maslaxaddeeda ay wadaan hadhow toole markay gaadhaan danahoodiina danahooda ka raacanaya wixii ay sheegayaana uu noqonayo biyo coldhaanshay iyo foosto gulla oo la dhaaminayay arrinta noocaasina waxay u baahan tahay in diinta ilaahay loo noqdo iimaanka kor loo qaado alla kacabsigana la siyaadiyo laguna xisaabtamo maanta in adduunyo la joogo berrina in la dhiman doono ilaahay la hortegi doono wax walbana la isweydiin doono qofkii wuxuu ku hadlayay iyo wuxuu qarsanaya ay kala duwanaayeenna bannaanka lasoo dhigi doono sida ilaahay uu yidhi yowma tubla saraa'ir xaqaa'iqda noocaasiya qofku hadduu issoo hordhigo arrimahaasi khaladaadkeenu sheegnay bay dawowga noqonayaan ilahay baynu weydiisanaynaa khayrkii wanaagga inuu madaxdeenna waafajiyo waxaa danta diinta iyo adduunyaduba ay ku jirta ilahay inuu waafajiyo ilahay baynu weydiisanaa dhammaanteenba inuu wanaagga inugu hanuuniyo inugu hago wixii dhibaato waa diinteenna iyo dadkeenna iyo dalkeennaba ilahay inuu inaga dabaalo inaga difaaco allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaab annar allahuma salli calaa nabiyina muxamed wacala aali nabiyina muxamed kama sallayta calaa ibrahima wacala aali ibrahim wbaarik calaa muxamedi wacala aali muxamed kama baarakta calaa ibrahima wacala aali ibrahima fi lcaalamiin inaka xamiidu majiid